ehelada sarkaal ka tirsanaa booliska maamulka la baxay somalilan oo dhowaan hargeysa ku dilay mid ka mid ah ciidankii uu isagu taliyaha u ahaa ayaa sheegay inayna aasi doonin taliyaha inta tiirka toogashada laga keenayo askariga dilka geystay ehelada cabdisalaam nuur oo ahaa taliyihii saldhigga maxamed mooge ee bariga magaalada hargeysa ayaa waxaa tooriyay ku dilay mid ka mid ah ciidamadii uu u talinayay kaasoo isaguna dhowaan maxkamadda ciidamada maamulka la baxay somalilan ay ku xukuntay dil toogasho ah ehelada taliyaha ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ay rasaas ku fureen dad ilaashanayay meydka oo tallaagad ku jira waxayna isweydiiyeen sababta loo dili la-yahay ninka xukunka dilka ah lagu riday anigoo ah hode cabdisalaan cali nuur ahna curadda sideed iyo tobankii bisha lagu dilay saldhig maxamed mooge weliba saldhigu taliyaha ka ahaa dhexdiisa uuna dilay nin ciidankiisa ka midii waxaan rabnaa inaan xukuumadda weydiino waxa ay ninkii aanu dilka ka suganay ama aanu qasaasta ka suganay waxa ay noogu dili laayihiin waxa kale ayaan rabnaa xukuumadda inaanu weydiino cidda awoodda u siisay in shacab ilaashinayo meydkoogii oo aan dhib geysanayn oon problem lahayn ay barashar u saaraan ay qabaallo ciidana iyo ciidan ay u keenaan ee dumar iyo caruur jooga ay xabad uga dul ridaan taasaanu u baahannahay teeda kale waxaanu u baahannahay sababta loo haysto ninkan ee dilka loogu fulin laayahay xukuumaddu iyaduu ka tirsanaa annagaa bahayo afar iyo soddon sanana uu ka shaqaynayay sababta meydkiisa oo sideed iyo toban cisho ku jira talaagada loo xurmayn waaye ee xabadda looga dul riday ayaanu u baahannahay maamulada shisheeyuu ka dhisay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa dhexdooda marar badan isu geystay dhibaatooyin aad u daran kuwaasoo iska dilay askar iyo saraakiil badan oo iyaga ka tirsanaa dhanka kale maamuladan ayaa waxaa agtooda raqiis ka noqday daadinta dhiigga dadka shacabka ah aan waxba galabsan culummada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa ay ku talinayaan in dadku ay u laabtaan kitaabka allah kaas oo amni iyo cadaalad lagu helayo ku dhaqankiisa sida ka jirta wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab